Elhamdülillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وايه waxaynu ku jirnay kitaabkeenii shuruud الصلاة لشheikh الإسلام محamed بن cabd الوهاab عليه رaxمaة الله wuxuu ihi sheekhu raximah الlah shuruuddii salaada wuxuu raaciyey weysadiibuu ku dhex sheegay sheekhu kadibna iminka wuxuu u noqonayaa shuruuddii salaadii shardigii shanaad buu ku noqonaya yacni wuxuu dhex geliyey weysadii markuu dahaarada marayay ayaa sheekhu wuxuu dhex geliyey raximahullah weysadii soo maa markaa wuxuu ku noqonayaa shuruuddiibuu ku noqonaya haddana ya waa cawda ilaa baqiyati shuruud raximah llah raxmatan yacuud ilaa shuruud salaa waaye wuxuu uhi sheekhu raximah llah ashard alkhaamis waa shardiga shanaad weeye markaa dee waa shuruuddii aynu wadnay markii hore uu bilaabay weysadiibuu ku dhex tilmaamay waa shardiga shanaad weeye shardiga shanaad wuxuu yahay isaalatu in la suuliyo an najaasata nijaasta in laga suuliyo oo yacni laga maydho min halaatin saddex saddex baa nijaastii laga suulini min albadani jidhkii wathawbi maradii waalbuqcati iyo makaankii iyo dhulkii buqcaduna de waa makaankii iyo dhulkii wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala daliilkuna wuxuu yahay qowluhu jala wacalaa wa hiyaabaka dharkaaga fa dahir daahir garee waa amar wa hiyaabaka dharkaagana fa dahir daahir garee waa dharkaaga daahir garee waa amar marka dee culammada mufasiriintu dee dahaaradii baa lagu xambaaraya mufasiriinta qaarna dee waxay idhahdeen dahaaradii qalbiguna way ku jirtaa oo dee bimacnaa acmaashaada waxaad ka daahir garaysaa mina shirki soo maaha oo dee maaragta iyaduna waa la mid oo dee tawxiidkana wata lagu keeno usuulu alaasiha sheekhu kitaabkiisa al-usuul halaaa yacni acmaashaada ka daahirgaree mina shirki iyo dee dahaaradii xisiga ahayd ama dee dahaaratul abdaan markaa dahaaratul abdaan iyo tashmal dahaarat qalb qalbigana shirkiga ka daahir garee waa sax way soo hoosgelaysaa laakiin asalka waxay ku dhacaysaa waa athiyaab dharkii caadiga oo bimacnaa dharkan xisigaad xidhan tahayna daahir garee mina najaasaad saasaa loo jeeda markaa waa shardi in marada ama jidhka ama halkaa buqcada meesha uu ku tukanay in la daahir gareeyaa oo nijaasta maaragta waa shardi waana qowlka ay ku tegeen jumhuurka culammada ama fuqahada badankoodu yacni fuqahada badankoodu waxay ku tegeen ilaahay raallaha ka ahaadee ama dee madhabka jumhuurkadheh inay shardi tahay arrintaas culammada qaar ba iyagu waxay ku tegeen maye shardi maahae waa waajib markaa waxay kala tafriiqinayaan waajib iyo shardi bay kala saarayaan markaa culammada qaar baa yidhi shardi aynu ka dhigno waxaan u jeedaa culamada qaar waxay dhahdeen waajib weeyaane laakiin xadkii shardiyada ashardiyata oo dee adag may gaadhe waayo shardigu waana dee shay waajibana dee dheeraadna uu la socdaa isaga illa markaana waxaasi waa shardi waa adag yahay marka waa shardi bay culammadu yidhaahdeen badankoodu ama dee culammada qaar ijmaac baabay soo naqilaan iyagu oo ijmaac waxaa la ysku waafaqay inay shardi tahay shuruudda salaada inay ka mid tahay oo culamada qaar ba iyagu ijmac laakiin ijmac kuma jiro oo dee fiihi nadar ijmaaca fiihi nadar ijmaaca nadar baa ku jiro ijmac ma jiro marka waxaa la odhan karaa waa qowlu akari ahlilcilmi culammada badankood waxay ku tegeen saddexdaa in la daahir gareeyaa waa shardi culamada qaarna maxay ku tegeen maye waajibun faqad waxaa yidhi waa waajib shawkaaniba decaana sheekhii shawkaani kutubtiisa daraariga ama sharxu durar albahiya isagu wuxuu taqriiriyaa ilaa raallah ka hade yani wuxuu meelo fara badan ka odhanaya waajibun baynu haynaa adilada waayo wathiyaabaka dee waajibunba tilmaamaysa amarkuna wujubufayd laakiin inuu shardi yahay waxaa caddaynaysa in la yidhaahdo laa salaata oo kale haddii la odhan lahaa buu leeyahy shawkaani laa salaata dee waa shardi baa la odhan lahaa laa salaata laa yaqbal allaahu kuwaasa wuxuu leeyahy shardi laga qaadan karaa laakiin mujarad amar soo aroora amarka mujaradkahi muxuu faa'iideeyaa amarka mujaradkaahi waajibuu faa'ideeya halkaasuu shawkaani isagu raximahullah raxmatan waayo wuxuu leeyahy marka la idhaha waxaas waa shardiya waxay u baahan tahay nafyu saxa iminka haddii la idhaha laa ama waxaasi ma ansaxayo dee waxaa laga qaadanaya shardi mba laga qaadan waaya waa shardigaa shanaad marka waana dee qowlka saxda ah in dharka maaragtay waa shardi shuruudda ka mida salaada qofka isagoo og oo xusuusanaya tukada isagoo nijaasi saaran tahay oo cilmina u leh xusuusanna salaadiina galay salaadaasi waa baatil salaadaasi waa baatil hadduu salaada ka baxo haddaba de waa tukaday laakiin show nijaas baa saareed ama dharka ama jirhkiisaba wuxuu ogaaday markuu salaadii ka faaruqay asaxiix salaadaasi inay ka ansaxayso waayo dee maadaama uu iloobay salaadii markii laga baxun buu hi allah wari dharka nijaas baa iga saarnay yacni qowlka saxda ahi salaada lama soo celinayo waa markuu dee salaada ka faaruqay fa in sallaa wa calayhi najaasa waa tukaday nijaasna waa saarneed manuu ogaan ilaa bacda alfaraaqi bacda alfaraaq buuse ogaaday inuu show yidhi allah ni marada nijaas baa iga saarneed salaadina waa ka baxay lama soo celinay salaada hadduu ogaado isagoo salaada dhexdeeda ku jira oo ay suuragal tahay nijaastaa inuu iska tuuro ama nijaastaa iska masaxo ama ay dee suuragal tahay inuu nijaastaa ka takhalluso dee khalci buu ku samaynaya rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam kebihiisii markuu ogaaday waa kii dee bixiyey saxaabaduna waa kuwii maaragtay markaa bixiyey markaa taasi waa nijaasta baabkii la xidhiidhiyay wey ashardu saadis shardiga lixaad shardiga asaadisu lixaad satru waa in la asturo alcawrata cawrada in la asturo ashardu waa shardiga asaadisu waa shardiga lixaad satru waa in la asturo alcawrata cawrada in la asturo satrulcawrati cawrada in la asturo ajmaca waxay isku waafaqeen ahlulcilmi culummadu waxay isku waafaqeen ajmaca waxay isku waafaqeen ahlulcilmi culummadu waxay isku waafaqeen calaa fasaadi inay jabayso salaata salaada man sallaa qofka tukaday curyaanan isagoo qaawan isagoo qaawan hadduu tukado salaadaasi waa baada wahuwa isaga oo yaqdiru kari kara inuu dhar qaato ama dhar samaysto wahuwa isaga oo yaqdiru kari kara isagoo kari kara salaadaasi waa baadil waxaddu xadka cawratu rajuli cawrada ninka uu leeyahay xadkiisu waxay tahay waxaddu xadka cawratu rajuli ninka cawradiisu waxa ay tahay min asurati laga bilaabo xundhurta ila rukbati ilaa jilibka ninka cawradiisu waa intaa ninka dee maarata qofka weyn qofka yar maaha waa qofkii weynaa xadkiisu waa intaa arajul wal amatu addoontuna kadaalika waa sidaa waa dee ruuxii dumarka ay addoon tahay ee aan dee xor ahayn alxora aan ahayn min asurati ilaa rukbati wainta cawladeed waaya wuxuu yidhi walxoratu gabadhii xorta ahayd kulluhaa dhammaan cawratun iyadu waa cawro gabadhii xorta ahayd iyadu waa cawro ilaa mooyaane wajhahaa wejigeeda mooyaane wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala daliilkii satrulcawra yaa banii aadama ree bani aadamow yaa banii aadama waxaa lala hadlayaa basharkii khuduu qaata ilmo aadam ziinatakum quruxdiinna qaata cinda kulli masjidin masaajid kasta ay cinda waxaa loola jeedaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda ku tukada yacni markaad salaada tukanaysaan qaata dharkiina ama siinadiinna ay cinda kulli salaatin salaad kasta qaata marka dee waa cawrada waa daliilkii ku yimi marka waxay daliil u tahay satrulcawra yaa bani aadama bani aadamkow khuduu qaata siinatakum quruxdiinna cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaatin salaad kasta qaata marka waxay daliil u tahay satrulcawra culimmaduna dee aayadan bay u keeneen satrulcawra inuu daliilu yahay ahlu cilmiguna waxay isku ijmaaceen waxaana ijmaacaa soo naqilaya ibnu qudaama raximahullah ibnu mundir raximahullah waxay soo wada guuriyeen ibnu cabdilbar almaliki alxaafid ibnu cabdilbar waxay leeyihiin waxa laysku ijmaacay bimacnaa laysku waafaqay qofka tukada isagoo qaawan salaadaas inay baadil tahay taa dee bil ijmaac bay fuqahadu soo naqilayan iyado ishkaal male waaye xadka ay leedahay cawratu rajul iyado dee min asurati ila rukbati waay walamatu adoontu kadalika amada cawrat lama halkaa waa laysku khilaafay horta qowlkani waa qowlka jumhuurka maalikiyada shaaficiyada xanaabilada xanafiyada madaahibtaasi waxay u badan yihiin amadu cawradeedu maa bayna asurati warukba waa intaa udhaxaysa xundhurta iyo alala waxaa khilaafsan ibnu xasm aahiri sheekhii daahiriga raximah llah ibnu xasm aahiri wuxuu leeyahay cawrada amadu dee waxay la mid noqonaysaa gabadhay xor tahay waxaa khilaafsan culamada ibnu xasm aahiri raximahullah sheekh albaanina wuxuu hi qowlkaasaa sawaaba markaa saasaa saxeexa oo ah dee cawratul ama waxay la mid tahay kalxura soo maaha sidaasaana dee axwad iyo xijaabkii iyo dee asturaadii iyo cafaafkiiba de sidaasaa waafaqsan hase haatee qowlkani waa qowlka afarta imaam qabaan al-aima alarbaca afarta madhab waxay qabaan gabadha alama cawradeedu waa cawratu rajul maa bayna surati ilaa arukba waay gabadhii xurta ahayd iyadu waa wada cawro wejigeeda mooyaane waa dee imanka laakiin dee salaad bay ka warramay wejigaa mooyaane maca labada gacmood salaada ha ku qariso walqadamayn lugahana waa inay qariso kulluhaa cawratun ilaa wajha daliilkuna de waa aayadaas markaa ishkaal ma laha waana dee culummadu way isku ijmaaceen in maaragtay la qarin gabadhuna waana cawro xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam almar-atu cawr gabadhu waa cawran waayo markay baxdo shaydaankaa dhufanaya oo dee maaragtay qurxinaya oo markaa dee gabadhu waa cawro indee weliba taasi waa marka dee ama dee ay dabada u baxdo ama dee maara salaadana dee inay wejigaasun istaalkana waa salaadiioo dee gurigeedii bay ku tukanaysaa wejigeeda mooyaane inta kale inay asturtaan mayna qaris haddii kale dee alkafaynu baa laga soo reebaya wejigeeda walkafayni ayay culammadu qaar yidhaahdaan markaa taasi inay tahay waayahay ashardu thaaminu shardiga sideedaad ashardu saabicu ashardu saabicu shardiga toddobaad dukhuululwaqti waqtigu waa inuu soo galo salaada waqtigeedu waa inuu soo galo ashardu saabicu shardiga toddobaad dukhuulu waa inuu soo galo alwaqtu waqtigu waa inuu soo galo oo salaada waqtigeedu waa inuu soo galo wadaliilu daliilka min asunnati xagga sunnada waa xadiidkii jibriil calayhi salaam annahu ama wuxuu tukiyey annabiya calayhi salaatu wasalaam jibriil ayaa nabiga tukiyey calayhi salaatu wasalaam fii awalilwaqti waqtiga awalkiisii salaad kasta awalkeedii buu jibriil tukiyey wa fii aakhirihi salaada aakhirkeediina waa la tukiyey awalkiina waa la tukiyey salaada aakhirkeediina waa la tukiyey fa qaala wuxuu yidhi yaa muxamedun waa jibriil muxamedow asalaatu salaadu waxay u dhaxaysaa bayna haadayni alwaqtayni labadaa waqti bay u dhaxaysaa yaa muxamedun muxamedow asalaatu salaadu waxay u dhaxaysaa bayna haadayni alwaqtayni awalka iyo aakhirka marka maxaa la cadeeyey salaada awalkeedii jibriil baaba camaliyan amade si tadbiiqiyaba ayaa awalkiina layidhi imika weeyaan aakhirkii ugu dambeeyena waa la tusay awal alcibaada iyo aakhir alcibaada yani waxaa la cadeeyey waqtiga bilaabmaysay iyo waqtiga dhammaanaysay calayhi salaatu wasalaam rasuulka loo cadeey wa qowluhu tacaala waxaa kaloo waqtiga u daliila qowluhu jala wacalaa ina salaata salaadu kaanat waxay ahaatee cala almu'miniina dadka muuminiinta ah kitaaban mawquutan la xadiday ay maxduudan waqti baa loo dejiyey ay mafruudan waxa la waajibiyey fil awqaati waqtiyaeeda buuhi sheekha fasiray sheikhulislaam muxamed bin cabdilwahaab caleyhi raxmat ullah ay mafruudan wuxuu yidhi sheekhu waa la faral yeelay fil awqaati waqtiyadeedii wa daliilul awqaati wa daliilu waxaa u daliila alawqaat awqaata waxaa u daliilaa qowluhu jala wacalaa aqimi salaata aqim oog waa amar dee amarku muxuu faa'iideeya soo waajib maaha aqim oog aqimi salaata salaada oog liduluuki markay suusho ashamsu cadceedu duluuk waa suulitaanka cadceedu ay suulayso oo mar haddii cadceedu samada kala barhkeeda ay ka leexato ama ay ka iilato dee duhurkiibaa la bilaabaya sidaa markay u socota waxoogaa deen haddana casarkiibaa ku xigay ilaa qasaqi leyli ilaa intuu habeenku dhacayo qasaqu leyl waa habeenkii guruubu shams markuu dee habeenku cadceedu markay dhacdo ee uu soo galo habeenkii halkaana maqribkii iyo cishaayigii baa ku jira yani qasaqu leyl waa salaadii almaqrib wa salaat alcishaa duluukaana dee duhurkii casarkii waa intaa cadceedu ay eelato kadib wa qur'aana alfajri waa salaadii subax halkaa qur-aan alfajri oo waxaa laga cabiray qur-aan waayo salaada subax dee qur-aanka wata la dheereeyo ina qur'aana alfajri salaadaa subax kaana mashhuudan waa la xaadiraa malaa'ig baana dee xaadira markaa waxaa ka mid a shuruudii salaada inuu waqtigu soo galo culammaduna ahlucilmigu way isku ijmaaceen salaadu inuu waqtigu soo galaa inay shardi tahay bilijmaac qowlan waaxidan hal qowl bay ahlucilmigu ku leeyihiin mar haddii wakhtigu soo galo salaadii de inay bilaabmayso waxa laysku ijmaacay waxa laysku waafaqay qofka salaad tukada iyadoon wakhtigeedii gaadhin bil ijmaac salaada u soo celinay haddii lagu dhaha oo mabay gaadhine salaaddii waad soo celinaysa waxa laysku waafaqay qofka salaad tukada iyadoo wakhtigeeda aanu soo gaadhin watiga maxaa lagu ogaadaa laba shay unbaa lagu ogaadaa yaqiin ahaan yaqiinan inaad hubto cadceedda inay dhacday tusaalaha uu huba le way dhacdayba cadceeda halaswaa tukana waxaa kaloo lagu ogaan karaa daniga haalibka hadduu yidhaahdo waxaan filaya inay dhacday wuu qaadan karaa bay culimadu yidhahda markaa kaa waxaa la ydhaha dani haaliba waayo daniga haalibka ah waxa lagu ogaan karaa macrifat lwaqti hadduu fiiriyo uu is idhaahdo boqolkiiba toddobaatan way dhacday cadceedi u tukan karaa waa dani haalibaa laydha ya ama yaqiin oo de waa hubaa mia bilmia ama dani haaliba waayo culimmadu waxay leeyihiin daniga haalibka ahi xukunka yaqiintuu qaatabay fuqadu idhaahda yani adana alhaalib yaquumu maqaam alyaqiin yani waxay leyihin ahlucilmigu daniga haalibka ahi barta yaqiintu dhacday fuqahadu yidhaahda markaa waa inuu dee yaqiiniyo ama dani haalibaba dani haalib laakiin shakiyaan ku shaqayn hadduu shakiyu yidhaahdo niu kaalay talow miyay soo gashay talow may soo gelin shakiga dee waa garanaysaa tacriifka shakiga waa xaaraan inuu salaadaa tukado bal waxa la ysku waafaqay hadduu shakiyo salaadaynu ku celinayo iska e shakiga isaga lama qaato waa ama yaqiin ama dani haaliba waa kaa waa calaamada lagu garto watigu ta kale de ilaahay jala wacalaa waqtiga de waa waa umuur iska kowniyaba cadcaadu markay dee iilato harkaabuu ka garanay cadcaadu way dhacaysaa taana de wuu garanay wuxuodhana way dhacday maalmaha dee daruuraha mooyaane wuu garanay cishaa'iga shafaqaa cas way inoo iman doontaa kutubta kalena dee dahaabu shafaq mar hadduu shafaqu tago cishaa'iga waa bilaabmay salaada subaxna waa fajriga saadiqa ahi waa inuu dilaaco soo ma alxamdulilah ilaahay wuxuu ka yeelay umuur waadixa oo qofku iminkana dee saacada la cuskadaa inkastoo culummadu saacaddii ay baneeyeen saacadahan caadiga ahi dee cadcaada iyo waxay la shaqeeyaan markaa in la ictimaado iminka dee nawaasisheennan ama wakhtigeennan casriga ah waxaa la ictimaadaa saacado markaa saacaadkaasi de waa la ictimaadi karaa ma haddaanay khalkhalsanayn ama dee aanay fadhiisan haddii dee waqtiyadeennan caadiga waa la ictimaada iminka daruurahoo kale markay dhacaan way bannaantii bay fuqaadu yidhaahdeen in la ictimaado xisaabta markaa iminka dee saacaddii xisaab bay ku shaqaynaysaa ama wareega dee waxay la shaqaynaysaa cadceeda ama wareega maaragtay bay la shaqaynaysaa markaa way bannaan tahay in la ictimaado cala alxisaab aw cala saacaad taa culammadu waa fitiyoodeen allajna daa'ima ahlucilmi waa baneeyeen ashardu thaaminu shardiga sideedaad istiqbaalu in la qaabilo istiqbaalu waa in loo jeesto alqiblata qiblada in loo jeesto qibladii kacbadii alkacba almusharafa istiqbaalu in loo jeesto ama la qaabilo alqiblata qiblada in la qaabilo ama kacbada in la qaabilo kacbada in la qaabilo wadaliilu waxa u daliila qowluhu tacaala waxa u daliila qowluhu jala wacalaa baa u daliila qad naraa waa aragnaa taqaluba isbedelka wajhika wejigaaga fi samaa'i samada falanuwalliyannaka waxaanu kuu jeedinaynaa waana dee ta'kiid qiblatan qiblo tardaaha aad raalli ka tahay fawalli waxaad u jeedisaa wajhaka wejigaaga waxaad u jeedisaa shatra dhinaca almasjid alxaraam dhinaca masjid alxaraamka u jeeso waa amar waxaytu maa kuntum meel kastoo tihiinna fawalluu u jeediya wujuuhakum wejigiinna u jeediya shatrahu dhinaca masjid alxaraamka baa loo jeesanaya marka shardigan dee ahlucilmigu way isku ijmaaceen waxaa la ysku waafaqay in shuruudda salaada ay ka mid tahay in kacbada la qaabilo qofkii u dhow dee caynul kacba kacbada caynteeduu qaabilaya qofkii ka fogna xaggaa iyo jihadeedii ayuunbuu u jeesanaya alele haddee dadka qaar bay ka dhacda qofkii xanuunsanayay ee waayeyba cid xagga kacbada u jeedisa waa iska xanuunsanaya uu jiifaa filaashkuu saaran yahay dee dhinac kalena ugu jeedaa cid xaggaa u rogtayba waa waaye way ka dhacaysaa bay culimmadu yidha salaadii khawfka ee dee dagaalka marka la galo ee dee safkiina lagu jiro dagaaladina ay dhacayaan qibladina ay ku adkaato siduu u jeedo ama dhinacuu u jeedo ama meeshuu u jeedo waa dagaalka qitaalka shadiidka ah xaaladana waa ka dhacaysa salaadii naafilada ahayd ee safarka uu ku sugnaa ee daabada uu saarnaa xaalata safar waa annaafila fi safar oo cala daaba xaaladana istiqbaalu lqibla way ka dhacaysaa xaaladaha waa ka dhacaysaa waay marka qibladana dee wuxuu weydiinaya qofku u kalsoon yahay hadduu xataa yaro wareeru idha ni qibladii waan garan waaye wuxuu weydiinayaa dadka garanaya khabaru iqa qofkii indhaala bay fuqahadu yidhahdeen hadduu indhala yahayna dee dadku weydiinay wuxuu odhanaya dee kacbadii jeediya inuu iska tukado maa qofka indhaala hadduu xaggaa u jeesto ama bari ama galbeedkeeda de waa marka qofka indhaala wuxuu wareysanayaa waxa waajiba inuu weydiiyo qofka indhaha qabo idhaa qibladii jeediya taana dee culummadu waa salaat alacma waa inuu khabarka qofka weydiiyo indhaha qaba waayahay ashardu shardigaa taasicu shardiga sagaalaad anniyatu waa niyadii buuri sheekhu raximahullah waa niyoonaya waa maxaluhaa niyadu waxay dhacdaa waa maxaluhaa waxay dhacdaa alqalbu qalbigay dhacdaa niyadu qalbigay dhacdaa waa laysku waafaqa inay qalbiga dhacdo watalafudu bihaa in niyadii lagu dhawaaqo oo aad tidhaahdo nawaytu alwuduua ama nawaytu asalaata watalafudu bihaa in lagu dhawaaqaa bidcatun waa bidca fidiin safiinihii isigu muxuu yii kitaabkii safiinaha ee taxaanka ahaa ya safiinaha wuxuu yidhi watalafudu bihaa sunnatun iska ilaali dee bidcada watalafudu bihaa kutubtan kutubtan xanaabiladu waa kutubtii sunnada soo maaha maasha allah saasoo odhan allah mustacaan ya xanaabiladu waa ahlu sunna soo maaha adiga arkayade watalafudu bihaa in niyada lagu dhawaaqaa waa bidcatun xanaabiladu waa cajiib nuur bay leeyihin soo maaha wadaliilu waxaa u daliila xadiis inama alacmaalu acmaashu waxay tahay binniyaati camalku gebigiisuba wuxuu ku ansaxayaa binniyaati buu camalku dee camalka maxaa u asaasa asaasulcamal waa niyo yaa wainamaa likulli mriin qof kastaana wuxuu leeyahay maa nawa wuxuu niyooday walaahi raallah kaade shaykhulislaam moxamed bin cabdilwahaab watalafudu biha bidca niyo kutubtan xanaabiladu waa cajiib kutubta kale xataa mutuunta saasa ku wada taala watalafudu biha bidcatun kutubta xanaabiladaba saasa ku wada taala ilaahi raallah kaade ya markaa taasina dee waa sida saxda ah inaanay niyada lagu dhawaaqa inay bidco tahay muxuu yihi shaykhulislaam saxaabaduna kumay itlaaqin rasuulkana hal xaraf lagama hayo walaa xataa xadiis saxiixa xataa wuxuu leeyahay xataa xadiis daciifa oo mursalana xataa lama hayo wuxuu odhanaya usallii salaatalfardi yaa lama hayo khulafadii sunnat alkhulafaa raashidiin xataa a'imadii a'imat alhudaa imaamu shaafici ama imaamu axmed imaam maalik a'imadii sunnada ama dee a'imatulhuda xataa may odhan culummo mutaakhiriina oo dee maaragtay u badan fuqahada mutaakhiriinta ah maalikiyadu way yidhaahdaan shaaficiyada markaa mutaakhiriintaas ayuunbaa banaystay qoladan xanaabiladu maca mutaakhiriintoodu waxaama yidhaahdaan iyagoo iska ilaaliya oo dee madhabkan xambeligu waa salafi ilaah raallah ka waay halkaasaynu والله سبحانه وتعالى أعلم أركان الصلاة